Waraabe ayaa waxa uu habeen hore dadku weeraray deegaanka Yakayake oo ka tirsan degmada Qardho ee uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay Puntland. Ugu yaraan saddex ruux ayaa la xaqiijiyay in uu waraabuhu ku dhaawacay deegaankaas. Mid ka mid ah saddexda ruux ee dhaawacmay ayaa xaaladiisa caafimaad laga deerinaya, halka kuwa kalena uu soo gaaray dhaawac fudud. Mid ka mid ah dadka uu waraabuhu dhaawaca u geystay ayaa ka waramay xilligii la soo weeraray iyo dhibaatada uu waraabuhu u geystay.
galgeel baanu joognay geeli xabad iyo waxbaanu ku kacnay hadhow toosh baanu fidna waxaanu fidnay geela waraabaha ka ilaashada yuuni ka cune mana dareen bahalku inuu bahal dadka cunaayahoo hilib dadweynayo inuu yahay dabeedna saddex nin baannu ahayn geel haddaannu soo hijinnay xoogaa baa nimanka u jiray wax yar baanu jiray wax yar baanoo dhexeeyey dhowrtaa ka dhuraaguna xagga wuxuu iga yimid bidixda ah waxaan ku dareemay waxalka ay haysta bidixdaayo cadweyntaas dabadeedna haddaan kacayo wixii iska fujiyey gacanta midigtaabo goygu dhigi gacanta midigtaabo haddaba xoog ii qabsada dabadeedna niman kalaa soo kacayo arbaalkii ka fujiyo alla soo yaacayo baalkii aa ordayo horay buu ord yeerka ka yimid baa noo yimid anaawe waxaa weeye dad laba nin baa bahal dilay idinka caawa bahalka maynii yimid saaleo nin baa dilan oo haddeer dhaawaca gaarigaannu qaadaynaa maadaaba hadduu wuxuu bahal yahayoo dee ninku dhaawacan yahay sidoo kale waxa uu ka warbixiyey qaabka ay wax u soo gaareen labada ruux ee kale laba qolo oo kale oo buu waxgaarsiiyey laba wiil wiil waxaa weeye geel buu meel cidlaa horhurday keligiisuu ahaa wiilkaa adugu madaxa dee la kuu ron yahay afka dee la kuu ron yahay lugaha qaybtood dhul badan buu ka cunay wiilka ninkaas si fiican buu u cunay carabki waa goostay tan waa goostay faraha intaa waa gooyey adugu gacmaha kan hal gacana baa ka taagnay ninka kalena sina geel kaluu horurdayo isagu lugtuu ku dhigay halkaa dhaadkaabuu ku dhigay isaga wax yar baa gaaray waana ladan yahay halaa kanaa la keen annagu shan nin baannu ahayn galageel baan wada joogin saddex isku meel baan ku joogin labada ninoo kalena midba meel buu joogay saddexdayada wada jooga baa soo jeeday laakiin inta labada kale waa hurdeen anna waa sheekaysanayn lix saac iyo bar bay ahayd dhowaan ayay ahayd markii waraabe uu weerar ku soo qaaday bartamaha magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay somalilan halkaas oo uu dhibaato ugu geystay wiil dhalaan ah